maxkamad ku taalla magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa shalay xukun xabsi sannadaha ah waxay ku ridda afar qof oo kale oo soomaali ah oo lagu helay inay taageere siiyeen ururka al-shabaab oo ka dagaalama dalka soomaaliya afartan qof ayaa waxay qayb ka yihiin tiro siddeed qof oo ay ku socoto dacwada la xidhiidha falalka argixisada ah iyadoo isniintiina maxkamaddu ay xabsi dhan toban sano iyo labaatan sannadood ku xukuntay laba dhallinyara waryaheenna xuseen barre aadan oo istuudiya hela jooga ayaa warbixintan inoo haya
maxkamad ku taalla gobolka minnesota ayaa ku dhawaaqday xukunka afartan nin ee soomaalida ah saddex ka mida waxaa lagu xukumay saddex sano oo xadhig ah ninka afraad ayaa lagu xukumay labiyo toban sano oo xabsi ah isagoo lagu eedeeyey inuu kaalin hogaamiyenimo ka qaatay kaxaynta dhallinyarada soomaalida ah ee la geeyey soomaaliya sanadkii labadii kun iyo toddobadii si ay ugu biiraan al-shabaab una la dagaalamaan etoobiya cumar cabdi maxamuud oo siddeed iyo labaatan jir ah ayaa lagu eedeeyey inuu ka mid ahaa dadka mas-uulka ka ah koox ka shaqaynaysay abaabulka iyo guubaabinta dhallinyarada soomaalida ah ee ku nool maraykanka si ay u tagaan soomaaliya waxaana sidaasi daraaddeed lagu xukumay toban sano oo xabsi ah dacwada oogaha ayaa ku eedeeyey cumar cabdi inuu ka qayb qaatay kulamo kala duwan oo lagu qorshaynayay sidii dhallinyarada loo abaabuli lahaa looguna heli lahaa lacag iyo tigidho ay ku tagaan soomaaliya waxa kale oo lagu eedeeyey inuu ka dhaadhiciyey dhallinyarada in ay diin ahaan bannaan tahay inay tagaan soomaaliya oo ay ka soo dagaalamaan cabdifataax yuusuf ciise oo sagaaliyo labaatan jir ah ayaa lagu xukumay saddex sano oo xabsi ah waxaana lagu eedeeyey inuu sanadkii labadii kun iyo toddobadii uu tegey soomaaliya islamarkaana uu iibsaday qori nooca loo yaqaano a k waxaana sidoo kale lagu eedeeyey inuu soo qaatay tababar kooban oo uu ku qaatay xeryaha ururka al-shabaab cabdifataax ayaa maxkamadda horteeda ka sheegay inuu ka xun yahay inuu tego soomaaliya sanadkii labadii kun iyo toddobadii qofka saddexaad ee maxkamaddu xukuntay ayaa lagu magacaabaa saalax cismaan axmed oo soddon jir ah waxaana lagu xukumay saddex sano iyadoo lagu eedeeyey inuu ku soo tahobartay soomaaliya oo uu bartay sida hubka loo adeegsado kadibna uu ku soo laabtay dalkan maraykanka ugu dambayntii qofka afraad ee ay maxkamaddu xukuntay ayaa lagu magacaabaa axmed xuseen maxamuud oo siddeed iyo labaatan jir ah isagana waxaa lagu xukumay saddex sano oo xadhiga isaga oo qirtay inuu dembi galay isaga oo lacag kun iyo laba boqoloo dollara u ururiyey al-shabaab waxaana lagu eedaynayaa inuu been ka sheegay sababta uu lacagta u ururinayey afarta qof ee shalay la xukumay ayaa dhammaantood mutaysan lahaa ciqaab xadhig ah oo ugu yaraan shan iyo toban sano ah hase ahaatee garsooraha maxkamadda master michael davis ayaa sheegay in xukunka uu ku dhawaaqay ee afarta qof ee soomaalida ah uu ahaa mid la fududeeyey marka loo eego dacwadaha loo haystay garsooraha ayaa tilmaamay in wada shaqaynta ay la yeesheen booliska iyo dembi baadhistu ay keentay in xukunka uu noqdo mid ka khafiifsan ciqaabta ay mutaysan lahaayeen waxaana uu garsooruhu tilmaamay inay bixiyeen macluumaad badan oo wax ka taraya dacwado iminka baadhistoodu ay socoto xeer ilaaliyaha soo oogay dacwadan oo lagu magacaabo tod jones ayaa tilmaamay in xeer ilaalintu ay dalbatay fududaynta xukunka maadaama oo ay ogolaadeen in ay hay-adaha sharciga la shaqeeyaan waxaana uu xusay in bulshada iyo jaaliyadda ay kaalin firfircoon ka qaateen dembi baadhista la xidhiidha dhallinyarada soomaalida ah ee haysta dhalashada maraykanka ee ku biiray amaba taageero u fidiyey kooxda al-shabaab jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka minnesota oo ah gobolka ay ugu badan yihiin soomaalidu ayaa tilmaamay inay soo dhoweynayaan in dowladdu ay ogaato cidda ka dambaysa dhallinyarada dib ugu noqonaysa soomaaliya si ay ugu biiraan al-shabaab laakiin waxaa dhinaca kale qaar ka mida jaaliyaddu ay ku doodayaan inaanay maxkamaddu iyo dembi baadhistuba xisaabta ku darsanin in dhallinyaradani lagu majara habaabiyey waxa loogu sheegay inuu yahay difaaca dalkooda iyada oo wakhtiga ay dhallinyarada ugu badan ay baxday oo ahaa sanadkii labadii kun iyo toddobadii wakhtigaasi oo ciidamada etoobiya ay ku sugnaayeen gudaha soomaaliya taasi oo dhallinyaro badan marmarsiyo looga dhigay inay difaacayaan waddankooda hooyo walaacaasi iyo welwelka ay jaaliyaddu ka qabto xukunka dhallinyarada ayaa waxaa ka warramaya sidiiq warfaa oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda soomaalida ah ee ku nool gobolka minnesota walahi eelkooda iyo dadka ummadda soomaaliyed waxay u arkaan welwel aada u fara badan ummadda jaaliyadda badankeeda qaarkeed wuxuu aaminsan yahay inaysan helin maxaa la yidhaahdaa macnaha maxkamad oo cadaalad ah oo mataqaanaa ay maaragtay dadkan ay maadaama ay dad ay maaragta ay kasoo jeedaan mataqana ummad muslimiin ah haddana ay yihiin dad soomaaliya iyo kiiskaana mataqaanaa high profile oo maaragtay oo nation wide ah marka ina mataqaanaa ay macnaha ay ay maaragtay ay really marka aada uga warsan yihiin oo maaragtay laakiin dowladduna iyadoo kiisku way way ku qaaday oo dadka maxkamad baa la keenay oo kulley mataqaana markhaatiyaal ama waxyaabo ay dawladdu ay isticmaasho oo aaliyado maaragtay leeyihiin caddeemo marka waa waad ka garan kartaa qof eelkiisii laga xiray jaalida walwalsan tahay laakiin waxaa la odhan karaa umada soomaaliyeed badanaa oo macnaha minneapolis degan waa dad mataqaanaa stateka aada uga qayb galo oo aada u wanaagsan marka waxaan rajeynaa maaragtay in arrintan ay ka bad ay maarata aysan dhibaato u keenin jaalida soomaaliyeed afartan qof ee la xukumay ayaa waxaa ka horreeyey laba wiil oo kale oo iyagana maxkamaddu ay ku xukuntay xabsiyo la xidhiidha isla dacwaddan waxaana maalinta beri la filayaa in xukun lagu rido laba haween ah oo soomaali ah oo iyaguna lagu eedeynayo in maraykanka gudihiisa ay lacag uga ururiyeen ururka al-shabaab